barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin da'diisu ay ku dhowdahay boqol sanno oo haatan uun jaamacad ka qalin jebiyey weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay nambarka ugu sarreeya ee qoyskiisuna barta facebook ee ay bulshadu ay ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanwen yihiin halkii uu ku maqnaa intii kayrkii ay waxbaranayeen iyo weliba tallaabo uu sheegay inuu hadda kadib qaadi doono iyaduna la yaable barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawan aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga
dunida kala xidhay damada ihaya kasii darano dalki hooyo unahanu tasaday
markaa qorshihiisa wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib inuu talaaq ogolaa eedna bacda meherkii buu siga dib u koobsanayaa sudan buu ku noqonayaa dee isagoon shooba noqon waasan qabti dacas adduunyadii kala xidhmayso barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga waa nolosheenna iyadoo qofkii ay u suurto gashaa uu ku dadaalo inuu meel fiican ka gaadho hase yeeshee waxaa jira dad door ah oo duruufo jira aawadeed jaranjaradaasi nolosha ka soo booda kuwaasoo aanay u suurtogelin inay dugsi tagaan islamarkaana ay darkaasi aqoonta dhankooda ka darsadaan waxaana muddooyinka dambaysa soo taraya tirada dadka iyagoo da'dii waxbarashada lagu bilaabayay soo dhaafay haatan dib u bilaabaya inay dugsiyada tagaan amaba ay kasii hanba qaadaan halkii markii hore ay waxbarasho waxaana dadkaasi ka mid a nin odayo toddobaadkan ay qaar ka mida warbaahinta dunida wax ka qoraysay kaasoo isagoo boqolkii sanna ay wax yar uga dhiman yihiin haatan jaamacad ka qalin jebiyey ninkan oo sheekadiisu ahayd ee mid dadka soo jiidatay islamarkaana lala yaabay qorshe kale uu sheegay inuu hadda kadib damacsan yahay ayaan soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo faahfaahsan inuu hayaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac waa hagaag cabdixaafid soo dhowo waanu ku leenahay bal ugu horreynba ninkan odayga ah da'diisu maxay tahay ise waa nin nooceeya cabdixakiina uu ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa gusi baterno da'diisuna waa sideed iyo sagaashan jir waxa aanu noqday ardaygii ugu da'da weynaa ee jaamacad ka qalinjabiya dalka talyaaniga waa gaag haddana waxa weeyaan sagaashan iyo sideed ama sideed iyo sagaashan waa boqolkii laba uga dhiman ayuu weliba jaamacad kaga baxay marka cabdixaafid muxuu bartay ninkani waxaanu qaatay ee haatan isagoo boqol jir ku dhow uu ka qalin jabiyey maxay tahay cabdixakiino baterno waxa uu ku daray shahaadooyinkiisii sare ee uu qaatay shahaadada loo yaqaano masters isaga oo ka qalin jabiyey oo bartay ku takhasusay ayaan ka wadaa maadada la yidhaahdo taariikhda iyo maadada kale ee la yidhaahdo philosophiga waxaanu ka baxay jaamacadda la yidhaahdo balermo oo cabdixakiinow maadooyinkaasi uu laba sano ka hor ku qaatay digree marka hore u qalin jebiyey kadibna tan kale ku biiriyey si fiican digre digreegii markii uu qaatay ayuu iminkana masterkii uu gacanta ku dhigay ninkaa la yidhaahdo baterno waa hagaag cabdixaafid markaa dee waxaynu ku naqaanaa adduunyada de laysla garanaya qiyaas ahaan ama cabir ahaan walow aanay jirin dee da' qoran laakiin haddana markaynu caadiyan eegayno nolosha taxanaha nolosha dee cimri baa jira inta badan marka laga soo bilaabo qofkii iskuulku xilligu bilaabo ka dhexe ka hoose ka sare xilliga lasoo dhameeyo jaamacad ninkani boqolkii waxba ugama dhinnaa maxaa xilligan keenay in uu intuu jaamacad dib u galo islamarkaana uu isagoo boqol jir ku dhow qalin jabiyo
cabdixakiinow inta aanan horta taa ka jawaabin waxa aan kuu raacinayaa in gusi baterno masterkii uu qaatay weliba uu ka mid ahaa ardaydii ku baastay numberka ugu sarreeya ee qoyskiisuna barta facebook ee ay bulshadu ay ku kulanto ay ku sheegtay inay aad ugu hanwen yihiin inuu imtixaanaadkii masterka uu ardaydii kaalinta ugu sarreysa uu ku baasay haddii aan u soo noqdo su-aashan aad weydiisay horta markii uu yaraa gusiba terno cabdixakiino waxaa lagu yaqaana inuu yahay nin jecel akhrista buugaagta oo buugaagta ayuu la saaxiib ahaa sidoo kalena waxa uu jeclaa in uu noqdo arday oo uu iskuul galo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex labaatankii ayuu dhashay waxa aanu ka yimi qoys weliba faqiira magaalada lagu yidhahdo siseli markaas inkasta oo bugaagta jeclaa oo uu doonayna inuu wax barto laakiin isaga oo labaatan jira ayaa waxa uu ku biiray cabdixakiinow ciidamada talyaaniga ee badda taas ayaana u suurtagelin wada inuu iskuul galo wagaag marka askarinimuu noqday marka laga yimaado markaa askarinimada inuu askarigaa noqdo muxuu qaban jiray ama xirfadiisu maxay ahayd intaa uu kasoo shaqaynayay kahor intaanu dib ugu soo laaban iskuulka ama jaamacadda
si fiican markii dagaalkii labaad ee adduunka uu ka qayb qaatay ee uu weliba isagoo labaatan jira oo nin aada u daayara galay markii uu ku soo noqday magaaladiisi cabdixakiino ninkaasi waxa uu bilaabay shaqo waxaanu shaqo ka bilaabay xadiidka ay treenadu maraan sidii aan hore u sheegayna maadaama uu ka yimid qoys faqiira magaalada sicily dee inuu xoogsado unba markii dambe door biday oo isaga iyo reerku uu reerka u xoojiyo weliba cabdixakiino talyaanigu wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale ee yurub waa wadamada yurub qoys ahaan ay dadku u wada nool yihiin haddii aad barbar dhigto ingiriiska oo kale dhalinyarada marka ay sideed toban jir gaadho guryaha ka tagta iyo talyaaniga oo kale talyaaniga way ku raagaan marka talyaanigu sida soomaalida iyo dhaqanka carabta waxaa laga yaabaa inuu qoysku isku sii yaro raago oo uu sii wada joogo markaas gusiba terno inuu reerka u shaqeeyo ayuu bilaabay markii uu dagaalkii kasoo noqday wagaag cabdixamed haddaynu shaqadaas sii eegno de inta badan qofku markuu jaamacad galo ama uu dugsi kasoo baxo ee uu heerkan soo gaaro cilmigan amaba aqoontanba uu barto caadiyan se ugu badan qofku wuxuu u bartaa inuu dee noloshiisa iyo naftiisa ku anfaco oo uu ku shaqo tago uu ku noolaado hadda de ninkan odaygaa cimriba uma hadhin oo boqolkii waxba ugama dhinna ma sheegay amaba isagu ma sheegay tallaabada xigta cilmigan markuu bartay hadda dee da-danna waa yahay tamartii way gaabatay muxuu samaynayaa
wuxuu taagan yahay cabdixakiino gusiba terno wakti kaama tegin waxa uu iminka damacsan yahay inuu qoro buugaagta loo yaqaano noofallada ee sheekooyinka weliba cabdixakiinow iminka dee da-dan la joogo iyo technologyga la gaaray waxaynu ognahay ardaydu inay wax ku barato combyutaro in laptob iyo la isticmaalo in internetka la isticmaalo ninkaa isaga ahi waxa uu xitaa imtixaanaadkiisii iyo waxbarashadiisii wax kasta oo uu qoro waxa uu ku qoran jiray typewriter waxaan teebkii la garaaci jiray ee waayadii hore la isticmaali jiray marka iminkana waxa uu sheegay inuu bilaabayo inuu buuggaasi novelka ah uu qoro isagoo oo weliba isticmaali doono typewriterkaas uu jecel yahay aad iyo aad waxa weeyaan kaafka kala dheri baa la odhan jiray
waa kaaf waa kaaf iyo kala dheeri weliba sheekadiisu waxa ay xasuusisay maalin dhaweyto oo warbaahinta iyo baraha ay bulshada ku kulantay cabdixakiin oo lagu wadaagayey aabba soomaaliyeed oo degan magaalada jigjiga oo jaamacadda jigjiga jaamacadda ka baxay oo dhinaciisana ay ka qalin jabiyeen laba hablood uu dhalay
aad iyo aad waa waxyaaba dhifya naadira in lagu arko soomaalida dhexdeeda waxaad moodaa inay wax badan isu soo bedelayaan cabdixaafid aad iyo aad baad u mahadsantay adiga ayaa mudan cabdixakiin
markana ku soo dhowaada xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb kale oo kamida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon intaa dibjirha iyo xaggeeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya hadeenu intaasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananayaa si kale kuma garatide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagaiga maqnayd maxaad iga raagtay ha ha hees kaloo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba udhig maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana la yidhaha soo dadaal si kale kuma garatide waa waxaa la yidhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa haka badiya sooma oradka iyaduna waxaan filaya qiyaastii inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan waxa aynu wax ka tirinayno o dhan igu wax wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof qofku jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calafku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markay dhinaca jacaylka noqoto dee waa waa marxaladaha aynu ku sugan nahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qofka ku dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee uganda waxay ka curataabaa haye xanuunadaa bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heestaa kuda gelin inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay bilaabanka qofka waxay waxay yidhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay yidhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirka jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar ayaa soo gaadha xanuumaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil fara badan iusoo waxyaabo fara badan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbadda iyo dawadu gaari weydo haye waa xanuunadii ha xanuunadii nafta ku dhacayay aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka halkan jirka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaaj garaynayo ama maxaan ku idhaha dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaantu waxyaabaha gaari ka mid tahan idhahda waxa keliyayaan odhan
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaaj gareeyo waa blastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walbaba halka halka yaro cuncunaysa loo xoqo loo xoqo aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaantay inaan usoo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhegaba uu leeyahay dee nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miya nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalad ka curinayso waktiga taagan midna waa mid mila-awaal ku dhisan aad iyo aad suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila-awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidma lagu qorayo kale weli duuxma loo shido isna saanta dhawarkiima lagu dheegay feedhaha dabanada cad laga taray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mala-awaalka ka aad iyo aad xinjiraan islalan rogin midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowlaha xinjiraan islalan rogin midabkeedu dhin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samayn kara qof qof dee dartii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mida intuu fatiin soo qaaday oo ustaa ugu jaray dabadeedna magaceygii ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa middaa midna wax weeyaan suugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo oo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga ha inta badanna waxaan anigu door bidataa xaqiiqaa xagga malaawaalka kuma bermin waagaag haddaynu markaa heestii usoo noqonno waxaa si wada jira u qaadaya hoodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana si aynu tilmaanay waa waa gubaaba uun waa waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ee nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii hore oo kale qiso gaara lahayd
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay nineteen kiiba ahayd sidaan filayo de horta laba finaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilaahay isku barakeeyo waana qoys ka mid a qoysaska fankaan oo ahaadkaysa uga xidhannahay waana dad aan jecelahay horan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan bay la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anagu halkan la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado boholyogiisa iyo tusilalkiisa iyo xiisidiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun ay iisoo didaan ay iisoo dheereen ay iga soo hagsaamin
marna waaxid waxa weeye aan isla habsanayn marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan maysee waa malaayiin aan idhaahda ama dee intaasoo kuna cid kastoo xaaladaas haysato oo dhan bay ku kooban tahay ayay ka hadlaysaa ha oo inageenaasa laga yaabin waxa weeyaan maaba taasi taasi mas-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi dee ha dee ha in adeer in carab haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu yidhi mood dhagax iska noqo ha marka meel aan ugu hadhaaba ma jirto
soo dadaal isoo dadaal deeqday maankee soo dadaaliye soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaaliye jacayl dahabaawo gala diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniyo dunida gaadha macaan dalkeniyo dunida gaadha jacayl dahabaawo gala diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniyo dunida gaadha odan dalkeniyo dunida gaadha soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali
waa hagaag haddaynu markaa dib ugu noqonno dhinacii sugaanta kala duwan waxaynu ka soo hadalnay iyadoo la isgubaabinayo iyo iyadoo la israagsaday iyo iyadoo jacaylkii cirroobi waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay haddaanan qaldanayn waxaa sameeyey xasan xaaji cabdullaahi xasan genay eestow xasan aadan samatarqaada tidhaahdaa geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay ha laba guri isku ogaa laba guri soogaa inta cajiibka ahay god muxuu ku kula riday laba guri soogaa ha geerida mid yidhi hoo ka dee nolosha waxyaabo badan waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya oo markaynu heestaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaan isna geed ku kala xidhay marka waxyaaba badan baa dadka kala fogeeya saynu kasoo hadalna markii dhowed laba wadanoo kala fog bay ku noolaan karaan qof baa safri kara geeri baa kala fogeyn karta duruuftiiba ayaa kala fogeyn kara muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karayay haddana duruuftu keentay inay isku iman kari waayaan xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyadao dhan ka dilaacay la yidhahdo coronavirus oo ilaa haddaba jira
ha
hees baa jirtay iyadana ataa kaga hadlayso waayahaas iyo maxaan ku idhahdaa coronaha dadka kala xidhay waa waaqiciyadaasu meel la socotaa qiyaastii
exactly waa heestaa waxaan sameeyey berigii karoonuhu waniga bilowgiisii ba ahayd berigii karoonuhu inagu cusbaa ayaa ayaan heestaa qoray sababta waxay ka hadlaysaa gabadh iyo wiil markaasuu isguursaday deedna inankii inanku wuxuu degan yahay qurbaha sudan buu joogaa hargeysuu imanayaa twenty nineteen dabayaaqadeydii si uu gabadhan u mehersado marka iyadu hargeysa joogta inantii markii uu mehersaday haye ayuun buu is oranayaa bal haddana dib u yaro noqo oo lacag yar soo ururso soo yaro shaqayso si haddii gabadha u guri geysato markaa qorshihiisu wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib inuu talaaqo galo haye deedna bacda meherkii buu sig dib u goosanayaa sudan buu ku noqonayaa de isagoon shooba noqon waasan qabti dhacas adduunyada kala xidhmaysa adduunyadii kala xidhmayso haye ee la odhanayo ilaa marka dambe lama dhaqaaqi karo yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto haye isagii waa caruus cusub waana nin kun guursaday
marra waaxid waana nin dhalinyaro ah marka xaaladda dee waa dareemi karaysaa mood meel uu ka arki karayo ma ji- meel uu ka arki karayo ma joogo marka xaaladdaasaan wallahi shirniyo halkaa wallahi waa anigu talow deynta qof oo kale xanuunsaasi haystaa talow deyntaa sidaa u kala xidhan marka waxaad tidhi xanuunkan dadka iyo dunidaba kala xidhay damaqay hayaa kasii daranoo dabaqaya aa dalkii hooyadii markaa dee gabadhuu guursan jiray baa magaceyga ugu soo daray oo muna la odhan jiray gabadhuu guursaday markaa balelaban magaceyga ugu soo daray dalkii hooyadii iyo munaan u dirsaday markaa ninkani eh, isagu wuxuu dee naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin far- eh, farsado oo uu yidhaahdo adaa duulo dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadabane dareenkayga fariin u dira dartaa dhayarkiiyo dalanbaaf
marka marka mawjadii fariimaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydhkii la adeegsan jire nina odhan jiray galaydh yahow maxaan ku idhaahdaa ha waa xaaladihii la adeegsan jiray marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karayaa iyo shi- iyo maxaan ku idhaha shimbiro iyo wixii kale
ee dabaysheedu karoonama joojinaysa waa taay ka socoto haddaan doon baxaynin marka baxaynin eh, diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin dee wuxuu sheegi jirsi tahay dabaylaha fariinta fara qalbiga doobiyo xiisaha dubayo qurbiyo dibad baa gaashada yan degane kadaahilaha yan degane kadaahilaha alla alla alla waa aruntay alla alla alla waa aruntay alla alla alla waa aruntay alla alla alla waa aruntay adatulo babay shacirkaay duruufaha jira ka dhagadada dareenkaygiyo fariinu diro dartaa dayarkii waa dalamboog adatulo babay shacirkaay duruufaha jira ka dhagagadani dareenkaygiyo fariinu diro dartaa dhayarkii waa dalamboog xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa ihaya kasii darano dalki hooyiyo unahanu darsaday xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay guud ahaana barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cidliya darbigaan wada gadisto waxaan dugsadaa sufturugto rajan dacalkiyo darifka haysta rajan dacalkiyo darifka haysta alla alla alla waaruntay alla alla alla waaruntay alla alla alla waaruntay alla alla alla waaruntay xaalaan dagal dagal dhawaafay dhulku